sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xubnaha golaha shacabka ay mar kale u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka siddeed iyo labaatankii bishan abril ee waa bishii abril aynu kasoo gudubnay ee sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay sabtidii shalay haddaba waraysi gaar ah oo uu sheekh aadan madoobe siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka guddoonka baarlamaanka mar kale loo doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaala ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa laga yeelayo xildhibaanada labaiyo soddonka ah ee doorashadoodu ay ka kala dhacday magaalooyinka garbahare iyo ceelwaaq ee gobolka gedo iyo arrimo kale caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana ugu horreyn weydiisa waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya
aad iyo aad aad umahadsan tahay walaashay bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wsala allahu alaa sayidina maxamedin waalihi wasabi wasalam arrintaas runtii waa la dareemi karaa soomaalida qofkii hel qabto markaas helhaayo badana mas-uuliinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa horta ko waa qadarada ilaahay ilaahay waa ii qadaray inaan marla kale maratay guddoomi baan noqdo oo ummadda i doorto baarlamaankeena soomaaliyeed golahiisa shacabaa i doortaan waa qadarad ilaahay horta midda kalena runtii daraan waxaa abuuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo waa kolley qof bani aadan kaamila ma jire waxa un maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqato unbaa maaragtay markale lagu celinayaa saasa maaragtay sababtaas aniga ayaan isleeyahay kolley soomaalida markii la doorteen aad iyo aad bay farxad u muujisay anigu waxaan runtii ku dadaali doonaa ilaahay inay waafajiin ilaahay ka barinayaa wanaaga iyo waxay ummadda iga falayso maaragtay in ilaahay igu waafajiyo taasna waan ku dadaali doonaa farxaddii maaragtay iyo sidii soomaalida i muujisay wax dantooda ku jirto oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay kolley qof aan la rabin lama doorto walaale dhowr wareeg ayaa la maray ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas oo aada noqon doontid guddoomiyaha koob iyo tobnaad ee baarlamaanka ma filaysa xaqiiqdii waan filayay aniga oo filayninama basa soo sharaxeen hadda kahor manaan is sharaxay aa jirtaa oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay xildhibaanada majursadood meel kale u badan tahay markaan dareemay oo aan iska aafay jirtay oaan ka tanasulay hadda runtii waxaan dareemayay in xildhibaanada soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan saasaan ku dhiistay horena guddoomiye baarlamaan waa usoo noqotay isha aadan madoobe haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale ay soomaalida ku siisay ilaahayna ku siiyey in mar kale aada noqotid guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxaad is leedahay waktigii hore a guddoomiyaha ahayd kuuma qabsoomin ama inaad qabatid way aheyd oo ma qaban oo hadda uga faa'iidaysanaysaa fursaddan kale ee aada heshay waa su-aal muhiima xaqiiqdii waxaan is leeyahay horta waagii asiga ahaa wakti ku meel gaar layahay oo wax maaragtay hataa dhaqdhaqaaq jirin budget mid dowladda lahayn oo miisaaniyad hataa la ansahayn oo ayna jirin oo runtii si waxaa lagu shaqaynayay duruuf aad u adag aa lagu jiray ayadoo saas lahayn ilaahayna kuma ceebeynin anigio xildhibaanadii markaas maaragtay aan guddoomi ah u ahaaba waxaan sameynay arrimo muhiima oo soomaalida xasuusanayso waxyaalaha had maaragtay ummadda qaar hataa igu dooranayna ka mid tahay xilli kala guur ah dib u heshiisiin adag lagu jiro soomaaliya hataa qaarkeeda isdishay la isu keenayay ba ahayd ilaahay uma ceebeynin haddaan maalintaasaan ku fashilma maanta dib la ima doorteen marka haddana waxaan is leeyahay ilaa waktigiina baarlamaankan dhex fadhiyey waan arkayay duldulaalada iyo waxyaalaha u baahan baarlamaanka maaragtay ku habboon yahay yaan runtii toban sana ku dhawaad yaan fiirinayay hadda haddana waa wakti oo waxaa ilaahay igu soo aadiyey wakti adag kale oo u baahan khilaaf xeerkii ma gaarsiisanaa laakiin hadda naftarkeeda khatar kale aan yarayn ayaa waktiya lagu dhex jiraa marka waxaan is leeyahay inaan arrintaas ka odiyeyn karo baarlamaan degan oo maaragtay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah uu lahaa gudan karo si xur ah maadaama hay-addii sharadejinta ay tahay hay-adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dowladna ay tahay waxaan runtii aaminsanahay anig iyo golaha maaragtay xildhibaanada golaha shacbiga aan guddoomiyaha u ahay iyo macal agalka sare anaga oskaashanayno dowlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilahay inaan wax ka bedeli doono ayaan rajaynaynaa ilaahayn in lagu garabgala ilahay ka barinaynaa bani aadanka maaragtay haddii yacni cadaalad iyo sanaan kaa dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqaynayso markaas kulli waa maaragtay waa ku gacan siinaya marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaaranay inaan fulino taasaan aaminsanahay walaalay shaqaadan carabkana waa ku dhufatay in yaraan ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa waddanka uu aada dhibaato weyn uugu jiro wadankii uu kala qaybsan yahay siyaasadda aad maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aada cirka ugu shareeran tahay kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasaddaasi la dejiyo carabkaad ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka soomaaliyeed oo samato bixin karta in lasoo dhiso kaalinta aad ka qaadan kartid intay la eg tahay maanta waxaan aaminsanahay run walaalay horta si xaqar la-aan hadduu qofku u shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo ilaahay baa ugu gargaaraya arrintaas waa runta maanta xeer waxaa la gaaray dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aan isku xirnayn dowladda federaalkana dhexdeeda maaragtay ay kala qiibsan tahay waad og tahay xukuumadda iyo madaxweynihii kulle la kala qiibsamay waxyaala badana la galay doorashadii waktigeedii aad og tahay hal sano ka hor waktigeeda dhammaaday khilaafkaas iyo isdiidanaan dadka dhexdiisa ay la qabsoomi weyday waxyaalahaas dhana waxaan rabnaa inay doorasho xur iyo halaalan dhaqs u qabsoonto la iskuna soo celiyo baarlamaankan uu sameeyo sidii u midoobi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay u wada shaqaynayaan baarlamaanka weliba shuruucu xaafaa jirta weli la dhamaystirin la dhamaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahanaa naftarkooda in la iswaafajiyo u baahanaan si dhaqsee loo dhamaystiro yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga ah si xor ah ugu shaqaysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadda ku heshiisay la aado cidii ka qaloocoto oo jidka ka leexatana jac la yidhahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaankii tobanaad lagu dhabaatay oo yani uqabsoomi waayeen baarlamaanka koob iyo tobanaad uu qabto marka waxaan aaminsanahay isbedel la dareemi karo maaragtay inuu yimaado marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas sharciga ku adkaantaas niidsamadaas isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo ciddii qalad saba u ahna maaragtay baarlamaanka tallaabo ka qaado marka waxaan is leeyahay arrinta waa toosi kartaa runtii ismalihi aqoon la-aan arrimaha qaarkood saba uma ah waxaa jiray yani xadgudubay oo ku talagalaa jiray waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa anaga oo runtii sharciga u marayno oo aan qof la iska maaqaynin in baarlamaanka u toosin doonaan rajaynaya haddii aan leedmo insha allah halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha kuu degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka maxaa kuugu horeeya kow iyo laba kow waxaa noo ah hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha baarlamaanka hataa dhisada u baahan yahay guddiyadiis la dhiso shaqo badan u baahan yahay heer hoosaadkiis dib loo fiiriyo waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka weliba taas waxaan ka horreysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiis dhamaystiran tahay oo madaxweyne leh madaxweynehiina wasaare dhaqsi u magacaabo isagana xukuumaddii lasoo dhiso tisaas loo gaaro dowladnimadii u dhamaystiranto wax kasta waxaan ka horumarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacbiga iyo golaha aqalka saran aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto horta tallaabadaasaan qaadayna marka hore haddii aan la ilmo insha allah su-aal kaloo muhiima oo dad badan oo na dhegaysanaya ay jeclaan lahaayeen inay jawaab u helaan waxaa ka mid ah waxaa jira laba iyo soddon xildhibaan oo ka socda dhinaca gobolka gadow taas maxaa ku xalinaysaa horta arrintaas waa niga horreysay aniga shalay aan xilka la wareegay kolley guddoomiyihii kumeel gaarka iga horreeyeyna waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiya jira iyo guddiyadii arrintaas kuma degdegi doono waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaah yidhaahdo aniga oo taladeeda badinayo dhinaca sharci dhinaca islaax annaga oo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto yaan ku dhamayn doona haddii aan leedno go-aankaas keliga iskama lihi waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anigoo talada u badsanayno yaan ku dhammaan doontaa lakin hadda taas war cad oo haddaan kaa siin kara ma laha laakiin waxaan aada u jeclahay in arrintaas weynaa ku dhammaato haddii aan leedno insha allah
kaasina wuxuu ahaa sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud